ardaydan baratay qur-aanka kariimka iyo weliba diirasi ku dhowaad afartun anaasoo la gasheeni dugsi qur-aanka yaala deegaanka dhambalki hooskooda degmada baydhaba xafladda laka awaalmariyay islamarkaana laka dhiirigeliyay iyo weliba ku qeybgalaya waalidiin culamaahudiin iyo qeybo shalgadisan ee bulshada magaalada waxaana gumaday culimmadii iyo waalidiintii hadalka kujiidii munaasabadda iyo weliba hambalyo iyo bogaadansiyeena ardayda samayti xifdinta qur-aanka kariimka walinaya umahnagana maalinkii hasaari ardaydan sidoo kalena weliba waalidiinta iyo onkabaaqina in xoog iyo saarana walbarashada awlaada gaar ahaan dhinig iyo diinta geeka waledlinka faraxuu iniyo gebdhoogan ipuriitanba una dhan qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wada barana waana mayla raayi farxad goona oo weliba gebdho waaga hore wayla arjaray gabar ama bilaan birabinaas deerti basati layla araay dugsuula walaaldajeeli fahmaale booleendaka ciyaalka marka dugsuga leendiro walan kari jareen laakiin alxamdulilah geefka ilaahay fadli jeeyo inuuna dadkeen fahmaan gabdho ini walla bara way kaleen hambalyeeyey maalan cali oo lan eedan qiimo badan eh usoo hele kora xamar intiseeda dugsuweyn fadheeda guruga sar ee dhalaalow dega ama baydhow seeda oo tan ee inti dhow ee dugsuweyn intii sar ee samaysada maylo qogoob ee deg inoo nadiif haada kudooradii deegaankiishay iyo tuulooyinkan oo kale inti hakanagadoo dadkiishay walbara maalin cali wali sameeyey dad ka badana ma fahmayaan
ardayda waalidiinta iyo sheekha ama maalinka hasaarey ardaydan oo soon qurux badan wiilal iyo gabdhaba leh isda fayla qur-aankan akhriyahayan yayoona ang mahadnage jasaakumullahu khayran allaha tan kale mayba marla maadinsiin ang mahadnaga faday culimaada safarhan galli oo deegaankan koyti oo wiinayowka kitaabka alleh qadirintiis waqtishu hangeliyan yoona maylanaa insha allahu tacaalaa saacaadka ama daqiiqooyinka una roogna ay jar hubsaneen allaha insha allahu tacaalaa intaas ku dib ilaahay ayaa ka mahadsan walla ka faraxwu walaa uun hata hortaan qur-aanka akhrikaa ka akhriya ilaha ka bandhigay waa farxada eedag mudanyin waalidiintii iyo macalinkii iyo ka sheegayan iyo ardayda juhdiha biidii juhdiyin maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala siin kordhayaalina waalidiintan yowna may kaleela dardaarameeyihiin lanka qur-aanka baradi mayla raalarey maalinta qiyaama hanii'an mari'an waalidaaka calayhima malaabis anwaari manataaj walxula imaam shaadii meelisuley waay waalidaaka lamada ka dhaleen calayhima korsho may bahaaday malaabisu anwaari nuuryaale labasyo manataaji duuboqoraaday walxulaa balada marka maadaama qiyaamo markii la deerulanki adduunyadan awlaadiis qur-aanka ka baradeen ka dhagameen duub oo dadkiyo dhacajaabaaden lankun eew nabiiduwa inta lilaylin duubaw isiin markasta isansidaasan artaan meelasiyow walaan adduunyada dugsijo koyshalka waa leey barra bariba koyshalka leey waa ay malan kasta oo dhamadimaya qiyaamadiis kunti mahayna dugsije bashalka hadoon walaalin jeedu mayu aakhiro maadaama aakhiro lankii ahlu quraan waalidiintii duublinka duubaw
maykale antininka akhriyay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka mayd baa dhahalsiyey dad ilaahay doorday ilaahay addoomishay ah dadkaasiyse degii wadaaleen shalgaade fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati lanka oo khayrka la dhaglishaao wala amaaga ilaahay subxaana wa tacaala andiyaaray oo wala ilaahay jinaado anka diyaaray walkooma oo lishaa korma ah qur-aanka insha allah waxaa la akhriyay aylakudaalnay haldhama waldhama ay leernay qur-aanka ma akhriisin ma dhammaas cibaaduu muddooyinkii kadambi weliba magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ka hareereysana ciidanka badahay owlaada sida weyn iyo xifdiyahayana qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada islaamka habanbadan adana dhinig iyo gebro